carruurta aqoonta ee ku jirta Xarunta Barbaarinta Aqoonta ee Cusman bin Cafan ee magaalada Ceerkaba ayaa waxaa sanadkii lixaad la gaarsiiyay deeq lacageed oo loogu talagalay in lagu codsiiyo. Lacagta lagu codsiinayo carruurta aan aqoonta ah ayaa waxaa soo bixiyay dad muxsiniin ah, waxaana loo soo wakiishtay samafale Maxamed Qadar, iyadoo mid kasta la guddoonsiiyay lacag dhan afartan doolar. Samafale Maxamed Qadar oo loo soo wakiishtay bixinta deeqdan lacagta ah ayaa ka warbixiyay.
Waxaan maanta halkan ku codsiin doonaa lixdan iyo afar qof oo aan qof walba siin doono afartan doolar. Sidoo kale waxaanu ballan qaadaynaa oo maalinta ciidka ama maalinta ku xigta aanu geen doonaa goobaha dalxiiska ee magaalada Ceergaabo ay jecel yihiin iyadoo aan u diyaarinay gawaadhidoodii iyo labadii neef iyo wax walba ku baxayay ilaah baa mahad leh dadkii la soo baxsaday ciidsiiyey ee ka soo qayb qaatay ilaahay miisaanka xasanaadka ha ku daro markii koowaad ma aha waa sanadkii lixaad barnaamijkani maraya ilaah baan ugu mahadnaqaynaa qaar ka mid ah maamulkii macallimiinta xarunta barbaarinta aqoonta Cusman bin Cafan oo lagu wareejiyay deeqdan lacagta ayaa u mahadceliyay dadkii soo dhiibtay deeqda lacagta ah ee ciidsiiyey ee ka farxiyey ee gartay barwaaqada iyo dhadhanka ku jira ilaahay waxaan u weydiinaynaa jannatu firdowsa meel la isugu ducayo oo ka weyn ma jirto jannatu firdowsa jannatu firdowsaanu ilaahay u weydiinayn dad iyo dunyaba ilaahay ha barakay dad iyo dunyaba ilaahay ha barakeeyo waxaynu aada ugu mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala mahaddiisa kadib cid kasta oo ka soo qayb qaadatay agoonta howlahooda ciddii dhulkan bixisay agoonta lagu hayo ciddii dhistay ciddii fikradda keentay macalimiinta iyo maamulka gacanta ku haya hay-adda qarnu afriqiya oo ardayda tan tamweelisa maxamed khadar oo sanadkii lixaad ka howlgalay inuu ardayda tan ciidsiintooda uu isku soo xidho iyaga iyo bulshada muslimiinta ah ee sadaqaadka la baxaysa cid allaale iyo ciddii sadaqaadka kan iyo ciidsiinta tan ka qayb qaadatay cid kasta oo jecel inay ka qayb qaadato laakiin awood ahaan ay u gaadhi weyday ilaahay subxaana wa tacaala acmaashiina ilahay ha idinka abaalmariyo